celceliyey waxa kale oo cilmi waktiba waktiga ka dambaysa hoos uga sii dhici jiray baa layidhi wax cunista iyo hurdada sidaa aawadeed marka ay lula qabato saaxiibadiis aad ayay u xaqdhowri jireen baa layidhi si uu hurdada u qaato laba iyo tobankiibuu dabadeed muuse soore waxay baa layidhi oo uu guriga yimid isaga oo cilmi jiifo quraacdii saaka uu u keenayna weli halkii taallo intuu toosiyey buu yidhi baa layidhi waar cilmi bal iska waran xalayna aad ayaad u xanuunsatay cabaar markii uu xanuunadaa ka wareysanayey ayuu dabadeeto yidhi war balka oo foolfooldhaqo aynu meesha ka baxnay markaasuu yidhi wax xaggee baynu qabanaa markaasuu yidhi hudheelka markaasuu yidhi hudheelna tegi maayo maanta inaan dibadda u baxana ma doonaye diida markaasuu yidhi war wax kalena waan hayaae ina ka eg intuu cilmi hanqalka si deg degsiiya ah ula soo booday ayuu yidhi baa layidhi oo waxa kalena waa maxay waayo had iyo jeer saaxiibadiis wuxuu ka rajayn jiray baa layidhi inay yidhaahdaan hodan ayaa la iskiin tusayaa iyo wax la mid ah markaa dabadeeto waxaa jirtay baa layidhi gabadh la odhan jiray caasha oo reer berbere ahayd jacaalkan cilmina la socotay hodanna ay jaar ahaayeen markaa wuxuu yidhi hudheelkaynu kasii qadaynaynaa caashana waynu u tegaynaa waa kuwa hodan jaarka ah oo noogu yeer ayaynu odhanaynaa markaasuu si dhaqso ah intuu u maydhay cilmi u feedhay oo uu u labistay markaasay isu soo raaceen hudheelkay sii jiidheen caasha ayay u tageen caasho ayaa dabadeeta tidhi war cilmi oo bal iska waran cabaar markii ay sira warwareysteen ayuu muuse yidhi baa layidhi caashaay waad og tahay ninkan dhibaatada haysata hodanna waa idinkan jaarka ah dee waxaanu doonaynaa inaad maanta hodan noo soo aftuurto markaas dabadeeto annaguna guri halkeer ah ayaanu soo yar harsanaynaa hana u sheegin buu yidhi gurigaaga inaanu nimid iyo inaanu iman doono doona sidii ayay ku heshiiyeen baa layidhi markaasay caashi guddiga diisha iskaga dhigtay baa layidhi habkan haweenku isku soo jillaabaan ayay hodan u qabatay baa layidhi maydhiyo waxyaalaha inkaasa gurigeedii ayay keentay maalintii oo dhan ayay sheekooyin hallaasiya oo kala jaadjaada u saartay baa layidhi iyada oo doonaysay inay nimankii ku soo gaadhaan gabaldha iyada oo ku dhow ayay hodan tidhi baa layidhi walaal si fasax gurigayaga hawlahiisii ayaan kala markii ay kadinka ka baxday hodan ayaa ileen waa meel ilaahay wax ka wadaaye ay nimankii oo gurigii ay soo harsanayeen seexday oo hurdadii la tagtayna soo baraarugeen war maxaad inoo kici weyday iyo hurdadiibaa ila tagtay iyo xabaar iska hiireen markaasay soo yaaxeen ay xagaa wax ka soo dayeen gurigii caasha ayay dab soo yidhaahdeen cilmi isagu markiiba gurigu isla u eego markii uu hodan ku arki waayey ayuu naxdin ceeray baa layidhi markaasay dabadeedna caashi nimankii ku buuqday baa layidhi oo ay tidhi war maxaad sidaan iigu gasheen iyo waxyaala caynkaasa markaa jeex yar oo gabaya ayuu cilmi halkaa ka jeediyey oo aan badnayn wuxuu yidhi harka galay hurdadu way xuntae hohe maxay seexshay muusow hungoobaye maxaa hodani weydaarshay hoygii ay joogtayo maxaa hilinkii ii diiday dahab lama hadleeye maxaan daawad ku ilaaway buu yidhi jeexdaa yar markii uu dhammeeyey ayuu muuse ku yidhi cilmi ow iska calooladay mar kale ayaynu u howlgeli doonaa sidii hodan aynu u arki lahayn kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii xagaagii ku eekaa ayay hodan ka xagaa baxday sida la sheegay magaalada berbera oo ay u xagaa baxday gaboobaha oogada markii ay muddo doora sii maqnayd ogaadeenna cilmi saaxiibadiis in ay hodan magaalada ka maqan tahay ayay cilmi oo guriga jooga u soo qabanqaabiyeen waxweydiin ay ka weydiinayeen jacaylkiisii bal inay wax iska bedeleen iyo in kaleeto maadaama ay hodan iminka sii maqnayd wakti doora had iyo jeeraalena waxa ay afka cilmi ka rajayn jireen amba ay ka eegi jireenba inuu ku hadlo hodan waan ka kaaftoomay amase waan ka hadhay iyo waxyaalaha inkaas ah kama aysan heli jirin hadallada haddaba markii ay ula yimaadeen ayuu cilmi cabaar ka aamusay baa la yidhi isaga oo la yaaban ra'yigan ay ula yimaadeen waxaanu ugu jawaabay markii dambe kelmad iyo tixgabay ah kelmaddu waxay tahay hodan amba ha joogto amba ha maqnaatee waa qof naftayda ku jirta buu yidhi sinabana aan uga baxaynin tixda gabaygaana wuxuu yidhi niman yahow dabuu gabay beryahan kuma danuuqeene kolba aniga oo daale baad igu diraysaane idin diidi maayee waxaan dood u celin waaye maduusho yar baa eebahay iigu dawgalaye aqal daahyo weyn dergaj iyo daarmidii aan galaba daa-ulnimo habeenkii haddaan meedudaha seexdo dayax iiga muuqdheer miduu duunku caashaqa e iga daaya hadalqaadkeedu waa iiga darayaay buu yidhi markaasay cilmi saaxiibadiis ogaadeen inuu kaba sii darayo oo kor uu usii kaca mooyaane aanu soo laabataba cilmi lahayn waxaa kaloo la sheegay cilmi marka uu gabyaayo inuu ilmayn jiray saaxiibadiisna ay dhibaatooyin fara badan la soo muteen intii dambe oo dhan ha u badnaadeen tabaase iyo muuse carabe weli hadda wuu nool yahay baa laga yaabaa muuse carabe waxaa la moodaa dhankan oo dhammaatay cajalada meelaha qaarkood inaan hadalka dadejinayo anigoo ka baqsan inay ii wada qaadi weydo gabayada imikana dhinaca kale